أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب جواز الحجامة للمحرم aadaakani baabu bayaani jawaazi ilxijaamati toobinku bannaanida uu bannaan yahay lilmuxrimi ruuxii muxrimka ahaa ee ama xaj ixraamna ama cumro taas buu baabkeedii yahay xadaثanaa abubakr bn abi shaybata waزahayr bnu xarbi waisxaaq bnu ibraahiima qaala isxaaqu akhbaranaa وqال الآkخران xadaثnا سفyاan بن عuyaynة عan cمri cmr kuna waa cمr بن dinar عan dawusi وcaضاء oo cمr بن dinar baa wuxuu ka wada warinayaa dawus dawus iyo caضاء بن abi رabاح labadoodaana ka wada warinaya عan iبن cabaasi رadي الله عanهma أن النabiيa صلى الله عليه وsلم اxtajama wuu istoobay walxaal huwa muxrimun isagoo muxrim ah ayuu rasuulkii ilaahay istoobay kolley xajat lwadaacna way ahayd waqtigaasuu ibnu cabaas la socday bal halkii uu iskaba toobayna xadiid labaad buu inoogu soo socdaa waa kan waxadaثna abubakr bn abi shaybata qaala xadaثna اlmucala bnu mansuuri qaala xadaثna sulaymaan bnu bilaali can calqamata bni abi calqamata عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم xagga sanadka aduu kollay dadku waa dad aynu nin keliya mooye hore aynuu soo wada aragnay cabduraxmaan ulacrajna waa cabdiraxmaan ibnu hormuso marar kala duwan aan soo aragnay oo nin dee fiqo ahaayo oo abu hurayre iyana in badan wax ka wariya ibnu buxaynana waa saxaabigii jaliilka cabdullaahi ibnu buxayna kollay buxaynana san hore usoo maray sahwiga abwaabtiisii iyo waa hooyadii ee aabihii malik baa la yidhah cabdibna ilaah ibni malik ibni qashb waa buxaynadu waa hooyadii ninka cusubee waa calqamatu bnu abi calqama waa nin taabiciya taabiciintii yaryarayd ama kuwii taabiciinta ugu dambeeye kamida calqamatu bnu abi calqamana waa la yidhaah calqamatu ibni umi calqama macnaha ibni umi calqama iyo ibnu abi calqama waa aabihii hooyadii un aabihii bilaal baa la yidhaha hooyadiina marjaana la yidhaha iyadna ruwaadday kaba mid tahay waxbay warisaayo isagaaba wax ka wariya hooyadii marjaana kollay umuhaatu sitar riwaayuu ku wada leeyahay laakiin labada saxiix waa bukhaari iyo muslim xadiidkan unbuu ku leeyahay bukhaari dee habas u noqnoqdo laakiin xadiidkan buu labada صaxiix ku leeyahay ana axaadiid kale kuma laha labada صaxiix walow bukhaari dee kollay dirbi iyo meelo kalena xadiidka uu ku soo saaro an xaj ahayn kitaabu dirbina uu ku soo saaray haddaba wuxuu yihi ibnu buxayna ana nebiya nebigu salى اllahu عalayhi wasalam اxtajama wuu istoobay bidariiqi makata maka dariiqeeda oo isagoo dee madiine ka yimi oo maka kusoo ku soo jeeda oo maka iyo madiine meel u dhaxaysa ayuu iskuba toobay riwaaye bukhaari baa halkan waxay ahaydba bilaxyi jamal ama bilaxyay jamalin waana mowdic magaceed weeye oo makaan kollay maka iyo madiine udhaxeeya xaggaa dee ha uga dhowaado madiine ayaa laxyu jamal ama laxyay jamal la odhanayay oo kaas baa halkuu isku toobay markaa halkaasay marayeen wasadar ra'sihi madaxiisa dhexdaasa ama halkaa madaxa weliba halkaa madaxa dhexdiisanu iskaba toobay oo waxaa riwaayada ibnu buxayna inoo soo kordho inoogu sugan oo ti ibnu cabaas aan inoogu sugnayn rasuulka ilaahay mowdicii uu iska toobay iyo makaankii uu isku toobay makaankuu isku toobay dee waa kaas oo dariiqa maka ayuu ahaa bal magaciisana waa taan soo sheegay meeshuu iska toobayna madaxa oo kollay dee timo ay ka go-ayaan ayuu ahaaba bal horta intaynaan xadiidka iyo xukumkiisa gelin imaam nawowi baa ahla luqa wax ka soo naqliya soo noqnoqdo kutubta kusoo noqnoqdo ee culimmaduna soo qaadaan waxa weeye luqada carbeed wasad iyo wasti labadaba waa la isticmaalaa macnaa iyadoo siinta la fadxiyo oo wasad la ydhaah iyo iyadoo siinta la reebo oo wasti ay noqoto laakiin laba macnoay kale leeyihiin imaam nawowina sharax halkan daabit buu kuba sheegay ahla luqa isagoo ka soo naqnayo wuxuu yidhi kulu maa kaana yabiinu bacduhum min bacdin كوسط الصف والقلادة والسبحة وحلقة الناس ونحو ذلك فهو وسط بالإسكان waxa isagu kala hari kara kala gu-i kara buu leeyahay barhkii barhka kale uu ka hari karo uu ka gu-i karo dee bal matalan dhex baa loo jeedaa shaygaa dhexdiisaa loo jeedaay laakiin waxaan waa wax kala bixi kara ama kala hari karo kala gu-i kara wuxuu misaal ka dhigtay safka oo kale ee safku shay maaha isku xidhan sadiimka madaxoo kaliya isugu xidhayn oo waxaa kala harhari kara safkii oo kale qilaadadii ama wixii iyo tusbaxi iyo wixii adigu luqunta la gashanayey halkan xalqadan aan fadhin oo kale marka dee imaka xalqaba uma fadhino waataa midba meel fadhiya xalqo loo fadhiyo xalqo saasa oo dhexdeeda markaa lagaba hadlayo waxyaalaha caynkaas ah ee iyagu kala gu-i kara kala hari kara marka kelimadan ay la sheegayo kelimadani ay ku dhacayso siinta waa la reebaa wasdi bay noqonaysaa oo marka halkan waa inay noqoto bal maalan taas may iyada wasdi bay noqon haddii laakiin shaygu shay isku dhegan yahay isxidhiidhsan oo laa yabiinu bacdun bacdun wax kala go-ayo kala hadhayo aan ahayn sa aqalkaoo kale waa wax keliyaoo iskuma yaala saaxadii madaxoo kale waa shaygaa keliya iskuba yaalla dee dhexa yeesho iyo hareer haba yeesho raaxadii buu leeyahay baabacadan oo kale haddii kuwa iyaga ay arrintu tahayna waxaa la odhanayaa wasad wasad oo siinta waa la fadxinayaa welibana wuxuu ka soo noqonayaa a'imadii luqada barhkood sida ashar iyo jawhar iyo qolooyin kale kaa aan nidhi iminka ka dambe oo iminka xadiidkana markaa dee maxaan odhanaynaa rasuulka ilaahay wasada ra'sii baan odhanaynaa waa ka ay fadxada yidhaaheen in la reebo oo wasad ra'si la yidhaaho way ku baneeyeen laakiin kii ay yidhaaheen waa reeban yahay oo wasdi unbaa la odhanaya waxaa kala hari kara sida xalqo odoo kale iyo wasta safiya wixii lamida kaadee iyagu kala hari karaa may banayn oo luqadii kumay banayn in la fadxiyo bal waa daabid iyo qaacido kollay kutub kala duwanna cibaaradu markay kelimadani timaado way soo naqliyaan bal khulaasadeeda taas ah wixii isagu waxa weeyaan dhex haba yeesho laakiin wix isku yaallo isku samaysan aan ahayn ee kala googo-i kara iyada taas siinta waa la reebayaa bal fadxana may banayn wixii dee dhexa yeeshee laakiin waxaa isku dheganee xidhiidhsaneen kala go-nayn ah sa imaka halkan aanayna madaxii oo kale iyo taas iyada siinta waa la fadxinayaa wasad bay noqon laakiin waa suurtagal in iyada nafteeda la reebo oo iskaan meeshii la baneeyo bal taas waa xaggan ta inoogu sugano waa daabid dee muhima oo saa ku dabdinaysaan ama xadiidku xadiidku wuxuu daliil u yahu ina tusayaa ruuxii muxrimka ahaa haddii uu u baahdo toobin dee kollay ruuxa istoobaya waa ruux u baahday uun inuu inuu istoobaayo bannaan tahay marka kol haddii xaajo ama baahi ay keentay iyadoo la eegin meesha uu iska toobayo kollay waa shay jaa-isa oo way u bannaan tahay madaxiiyo kayrkii waa rasuulka ilahay halkan uu iskaba toobay xadiid nasa-iya ama asxaaba sunan bacdigood weliya waxaa kuma sugnaa saxaabi kale warinayay inuu qadamka iska toobay isagoo muxrima dacfi ama wasfi kuba yimid daraaddeed cillo meesha jirtay daraaddeed xadiid kaloo iyagana barhkood ay wariyeen waxaa kuba yimi inuu misigta aw ama dhabarka kollay shakiba yahayd oo iskaba toobay isaguna exraam buu ahaa kollayna axaadiisu ma ahayn meel keliya lagama wada warramayn iyo waaqaco keliya waa wax tacaduday oo dee waktiyo kala duwan bay soo naqliyeen rasuulka ilaahay wax ka dhacay isagoo muxrima markaa bal waxa weeye ruuxuu hadduu cudurdaar leeyahay ama uu u baahdo bal ama madaxa noqoto ama yaanay noqonin bee toobitaanku waa bannaanyahay rasuulka ilaahay baa laba yimid laakiin meesha maxaa yaala oo dee waxyaalihii maxduuraadka exraamka kaba mid ah isaalatu shacar xalayna waxaaban soo haynay markii saxaabigii u baahday kacab min cujra inuu timihiisii xeero timihiisan uu sooriyo in fidya ay waajibto aayadda qur-aankay taas ahayd ruuxii hadduu xeerto inay fidya waajibayso marka dee toobin madaxna kollay isaalata shacr way imanaysaa isaalata shacr way imanaysaa marka maxay tahay halkan ruuxii kol haddii u baahan yahay uu istoobayaa dee wixii loo baahdee loogu baahday toobinkaee tima-ana waa la goynayaa laakiin fidya imanaysa oo daruuradan ama baahidan keentay inuu istoobo timahan la gooyaa meeshii kama saaraysa fidyadii waayo xalaytaan taasoo ogaanay masalada oo dee ruuxii xanuunsanayey ama madaxiisa dhib ay kagaba sugnayn ilaahay muxuu yihi fafidyatu min siyaamin aw sadaqatin aw nusr ruuxiyaag uu xanuunsanaya xanuun daraaddeed buu u xeertay injir baa gasho ada ayaa madaxiisii kuba sugan dhibtaas daraaddeed iyo mashaqadiibuu u xeertay ilaahay muxuu yihi fafidyatun fidya meesha way imaanaysaa markaa tanna haddii markii dee timihii bal matalan ama meel kaloo tima leh waxa weeyaan inay timihii aan jasadka kalena way haleeshiiyeen culimmadu kuwan madaxa ayay haleeshiiyeen bal matalan la suuriyo oo cilladan loo suuriyo iyadoo ruuxii aanu maxduur ku dhicin xaaraamkumuu dhicin oo xaaja keentay way bannaantay baan idhi laakiin haddana fidyadu way imanaysaa taasi waa markay xaajo tahay laakiin xaajo la-aan hadday tahay iyada markaa meel aan tima lahayn haddii la iska toobayo de iyada dhibaata ma jirto tima la gooyaa ma jirto iyadana way u bannaan tahay laakiin hadday keenayso toobinkii iyadoon loo baahnayn in tima la gooyo ee waktigana uu ixraam kuma jiray shay aan u banaanena ahde iyada markaa waxaa la odhanaya wax banaan ma aha ayaa la odhanaya kol haddaanay xaaje iyo baahi ku kalifaysaa jirin timana la goynayo haddii aan tima la goynahayn bal waa iska jaa-isba weeye bal markaa sheekhu waxaa kaloo arrin kaloo muhim oo halkan ay culimmadu kuba sheegaan shuraaxdu waxa weeye nawna uu sheegayo xadiidku wuxuu inoo cadaynayaa qaacido weyn oo masaa-isha ixraamka kaba mid ah oo waxa weeye de halkan imika xalqi un baan haynaa kolley xalayna aan hayne laakiin de wixii kalena waa la mid oo wuxuu ihi xalqigii ama dharkii la xidhanayey ama xataa say diritaankii iyo waxyaalaha caynkaase muxaramaatulixraam kaba mid aha hadday xaajo timaado baahi timaado ruuxii waa loo banayn ruuxii waa qarqarhayaayo inuu dhaxan u dhintaa laga baqanayaayo dee wakti qabo waana exraaman yahay marka wuxuu u baahday maro ama waxay dee bakhiidkaa inuu gashadu u baahday taas oo kale ayuu uguma baahday ama xaqi jira daraaddeed ama bardi jira kulayl badanoo jira ayuu madaxiisii inuu qariyo u baahday waa loo banaynayaa laakiin fidyadii baa imanaysa wixii way u banaanaanayaan arrinkaas oo kale hadduu xalqi u baahdo libaas u baahdo marab daraaddeed kulayl qaba amase waxa weeyaan waxa weeyaan qatla sayd xaajo ka soo qaado dee haddii wixii u banayn jiray gaajo adag ay meeshii jirto wax kalena aan lahayn oo kale waxyaalihii dee fidyadii ama jalsi waa imanaya laakiin xaajadu waxaas maxduuraadkii way u banaynaysaa waana qaacido guud oo masaa-isha exraam ku tacalluqsan baabu jawaazi mudaawaati اlmuxrimi caynayhi aadakani baabu bayaani jawaazi mudaawaati اlmuxrimi ruuxii muxrimka ahaa daweyntiisa uu daweeyo caynayhi labadiisa indhood banaan ay u banaan tahay weeye oo ruuxii haddii indhihiiba ay xanuunayaan dee dawadii waa ku shubaya hadduu wax marinayana waa taas oo kale wuxuu iska dhowriin wax dayb leh wax udgoon leh inay waxani noqdaan unbuu iska ilaalina laakiin sidii kale dee waa u daweynaya bal taas buu baabkeedu yahay xadaثna abubakr بn abi shaybata وcmr الnاqd وزhayr بn xrb جamيعا can ibn cuyayna saddexan sheekhe mslim ba ibn cuyayne kaba warinayaan qaala abubakr markaa ibn abi shayba isagu wuxuu yihi waa siiqadiisaa ka duunayd kuwa kale xadaثna sufyaan bn cuyaynata qaala xadaثna أyub bn muusى can nubeyh bn wahbi qaala kharajna maca abana bni cثmaana xatى ida kuna bmalalin ayub ibnu muuse nin aalo reer bani umayeynu hore usoo marro siqaa wuxuu xadiidkana ka warinayaa nin nubey ibnu wahbin la yidhaaho waa nin isaguna quraysha oo reer bani cabdidaara oo nubeyh ibnu wahbi ibnu cuhmaan ibnu abi dalxa la yidhaho nimankii kacbada miftaaxay lahayn jireen reer cabdidaar baabo adigu bal markaas ayuu kaba mid yahay ama qoyskaasu kaba midi waana nin lagu kalsoon yahay taabiciintii yaryaraydna me taabiciintii adigu dhexe marka la eego saalise kuwa ay kaba cabira ibnu xajar kuwoodii ugu yaryaraa buu kaba mid yahay bal waxaan leenahay kitaabkeenna imaka ay noogu horeyso intii hore oo dhan kitaabka kumaynaan soo arag kitaabkeennana xadiidkan buu ku leeyahay aan hayno iyo xadiid kaloo intaynaan xaj ka bixin ama xajka qaybihiisa dee kuba iman doona oo xagga ah ruuxii muxrimka ahaa nikaaxulmuxrim inaanu guursanahayn dee waxna guurinahayn xadiidkaas ayuu warinaya weliba xadiidkaasna ayuubkana isagaa ka warinaya isaguna abaankan imaka ina cusmaan ibnu cafaana ayuunbuu wax ka warinaya sanadku qaybtan waa iskagaba mid laakiin xadiidka muslim ilaa dhowr goor shan goor iyobuu kaa dambe celceliyey sida halkanba de imaka uu mar kaliyo usoo celin doono waa celceliyey bal labadaa xadiid welibana abaan ibnu cusmaan ibnu cafaan oo dee amiir lmu'miniin cusmaan ibnu cafaan dhalay waana taabici isagu bal isaguna labada xadiisun buu kitaabkeenan ku leeyahay oo iyadana uu nubayhani kaba warinayo waa taas labadaasun buu isna kitaabka ku leeyahay riwaayo ahaan wuxuu warinayo abaan ibnu cusmaan ibnu cafaan markaa wuxuu uhi nubayhaas baa yihi kharajnaa waanu baxnay maca abaan ibni cusmaana kollay abaan marka la eego horena waan usoo aragnay xaggan marka naxwada la eego laba wej bay baneeyaan oo in la sarfiyo macnaa ismi munsarifa lagaba dhigo iyadoo dee kolley bal matalan mala facaal wasankiisa ay ka dhigayaan iyo iyo in laga manciyo sarfiga marka haddii la sarfiyo dee imika waan jaraynaa maca abaan ibni cusmaana ayaan odhanaynaa haddii iyada sarfiga laga manciyo oo afcal wasankii lagaba dhigana imika halkan maca abaana iyadama jarayne waan farxinaynaayo dee taasuu ku jarnaanaya maca abaana bni cusmaana istahbii xataa cusmaanba ama cusmaan magacan labadaa waj ay u baneeyaan iyaduna asalku nuuntu mi ziyaada oo dee nuun iyo alif ziyaadaha ku wada sugan se nuuntu asal bay ahay taas bay iyadna kaba dhalataa cusmaane bal waxaanay iyada abaan badiyaan raajax yeelaan in la sarfiyo la tasriifiyo oo aan loo diinin sarfiga oo bal matalan taas bay iyadu raajax yeelaan oo barhkood bay man sarafa abaanan fahuwa ataanu kaba man lam yasrif abaanan fahuwa ataana kaba cabira bal adigu taas weeye nawowine halkan raximah llahu tacaala arrinka waa sheegaya waa dabdiga uu soo naqonaya wuxuu ihi haddaba abaan ibnu cusmaan bay la socdeen xajna way ahaayeen makay ku jeedeen xataa idaa kunaa bimalalin waa meel makiya madiine udhaxaysa laakiin madiine aada uguba dhow oo madiine xaggeeda ah markaanu halkaa joogno ayaa ishtakaa waxaa xanuunsaday oo cumar bnu cubaydillaahi caynayhi macnaa ninkaa cumar ibnu cubaydillaahi la yidhaha waa nin quraysh oo reer bani tayba qoladii abibakar iyo ama jiribkii abibakar iyo ninkaas baa adigu bakoora ku dhacday indhaha xanuunay kollay ninku dee bukhaari iyo muslimna ama kutubta lixda oo dhan ba dikrigan waa leeyahay laakiin waxaani waa sheegid la sheegay une ina riwaayo kuma laho markaa rijaashooda ma aha kutubu sita rijaashooda ma aha ninkan cumar ibnu cubaydillaahi ee meel iyaga kutubta lixdaa kaba baxsan isagoo abaan wax ka warinaya haba jirto ee laakiin waxa weeye kutubta lixdaa riwaayo kuma leeya imaka halkan muslim waa hadal qaadun waa xusid iyo dikri markaa rijaashii muslim kuma jiro si aanu xataa shanta kitaabee kalena rijaashooda uga mid ahayn ninkaas baa adigu indhihey ayaa xanuun kagaba yimi ramad buu ahaa siday noo dambaysa oo halkaasna way marayeen falamaa kunaa birawxaay markaanu rawxoynu hore kitaabkaba ugu soo maro meel halkii ka yar durugsan laakiin weli xagga madiine kuba dhow markaanu halkaa kuba sugannahay ayaa ishtada wajacu xanuunkiisii uu adkaaday faarsala ilaa abaan ibni cusmaana abaan ibni cusmaan buu cid u diray yasalu xaalu weydiinayo maxaan yeelaa jeedad miyaan wax dawo ah iyo sadee isagoo indhakuul iyo waxyaalo bariya iyo waxaas ma ku sameeya faarsala ilayhi abaan baa u soo diro o wuxuu ku yidhi an idbidhumaa bisadiri waxaad marisaa macnaha waa dabdigu imika halkan dabdigu waa ladk waxaad marisaa bisadiri dacar oo dee sadirkii kaas mari ayuu yihi asalka hore dimaadka iyo ficilkan damada iyo damada iyadoo la shado asalka hore waxaa meesha ku xanuunaya waxaan lagu xidho ama khirqadan lagu xidhayo dimaad ay kaba cabiraan oo dimaad la odhanaye laakiin markii dambe maxay isticmaalaan xataa shadibayaan u jirina wixii meesha ama halkii xanuunaysay la dhigayay dawa ahaan loo dhigayayna dimaad waana ta loo jeedo macnaa waxaad marisaa iyada sadir mari ujeeddada wuxuu diidayaa indhakul adhow udgoon iyo ama ziino yeelata ama qor ama udgoon le inuu mariyo wuxuu leeyahay sabir taas mari iyadaa dawo u noqon fa ina cusmaana cusmaan radia allahu canhu markuu taa amray ayuu daliilkii sheegayaa iyo xujadii oo wuxuu uhi cusmaan radia allahu canhu xadada wuxuu warramay can rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay kaba warramay fi rajuli fii shaani rajuli shaksiga ida اshtakaa caynayhi hadduu indhihiisa kaba cawdo indhuhu ay xanuunaan walxaal huwa muxrimun uu muxrim yahay damadahumaa biلصabri ficilku tadciifiyo ama dee in hulaasigiisii lagu daayo iyo in la tadciifiyo rubaaci lagaba dhigo labadaba waa luqada waa jiraan waana kan labadaba inooguba timi haddii halkan takfiif ahaanna way kuba dabdiyeen labadaba ee wuxuu marinayaa sabir oo dacar iyo taas wax diib ay leedahay ma jirto ee dawana waa u noqonaysaa dawa ahaan baa loo isticmaalay taas buu marin وxadثna isحاq بن ibrahيm الxanbaliي qال xadثna cabdالصmd بn cabdالwاriث qال xadثnي abي qال xadثna أyub بن muسى qال xadثnي نuhayb بن وhb أna cmr بn cubaydاللahi بn macmr ramidat caynh bal dadku waa dadka imika aan ka soo wada hadlay waxba way noo horeeyeen lakiin caawa shay ظaahiro aan kitaabka aada ugu badnayn ayaa timi oo in badan baan soo arkayna marka isxaaq ibnu rahawey iyo rag kale ay xadiidka muslim uu ka wada wariyo inuu kolkol markay wada socdaan uu isaga ka cabiri jiray dee marka ama isxaaqu faqaala akhbarana waxaanan soo nidhi qaaliban marka isma isxaaq ibnu rahawey xadaanaa ma isticmaalo akhbarana baa caadadiisu ayahay bal xaafid ibnu xajar meelo kala duwan oo fatxulbaari ka mida ayuu kol kalna wuxuu dhaha maba isticmaalo meelana aslan buu leeyahay maba isticmaalo walaa haddana ay dhacdo fatxulbaari meelo ka mida oo iyadoo dee xadaanaa meeshii ay taalay isxaaquna uu muhmal yahay aan magaciisa wax dhaafsan aan laba sheegin uu ku fasira isxaaqaasi inuu yahay ina rahawaye bal markaa taasna waxay keenaysaa inaan nidhaahno maye maaha asal ahaan inuu ab ad akhbarana un isticmaale waa haaliban buu isticmaala كعاو محaan أركayna إسحاaq بن إبراهيم oo yihi xadثna cabدالصمد أخبرnaa bay ahayd caadadiisu dأbigiisu taas bay ahayd xaafidna meelo wuxuu sheegtaaba inaanu odhan ba aصلhaan xadثna walow de haddana wax ka duwan isaga kalaamkiisa laga helayo ama kitaab sharxiisa lagaba helayo ee imaka caawa iyadoo in badan soo arkayna akhbarana isagoo leh xadثna baa inoo taalo bal marka waxaan leyna waa haalib غاaلبkiisa waa أخبرna لakiن waa tn xadثna ناadr buu اsتعmaaلa halkana kaba mid weeye ناadrkii wuxuu hi haddaba cمر بن cubaydاللahi بن مcmر baa raamidat caynuhu ishiisii baa bakoorowdo bakoora ayaa asiibtay xanuunkan de indhaha ku dhaca فaaraada wuxuu doonay an yakxulahaa inuu indhakuul mariyo iyadii ama ziina iyo qurux bay leedahay ama waxaaba dee طiib baaba kolkol ay la socon jiray fanahaahu abaan بن cثmaan ama abaan ibnu cusmaan baa u diiday oo yidhi ha marin wa amarahu wuxuu maray amray an yubamidahaa ishiisaa xanuunsanaysa ama waxa weeye rabadku asiibay inuu mariyo macnaa ku mariyo yardakhaa weeye bisabiri sabir uu mariyo waxadatha waxaanu warramay abaan can cusmaan bni cafaana cusmaan ibnu cafaan oo aabihii ah can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam anahu facala dalika in rasuulka ilaahi saa sameeyey ama saa dadka faray ayuu amray baabka xadiidkiisii ama way inoo dhammaatay bal horta waxaa iyada inoogu sugan culimaduna way isku waafaqsan yihin guud ahaan oo khilaafalkan ma jiro ruuxii muxrimka ahaa ee ishii iyo dee mawduc kaleba hadduu baado sabirkii iyo wixii lamideen diib lahayn haddii nabar kaleba jiro ama ish oo kale xanuunayso sabir waa dacarta weeye in iyo dee wixii kale lamida wixii kale dee isagu shardi maaha wixii aan diib lahayn bal markaa taas oo kalea inuu marin karo wax fidyo uga imanaysaana ma jirto hadday laakiin dhacdo waxaan uu baahday ee dee laleeyahay waxaanaa kuu roon wax diibla uu yahay wax udgoonla uu yahay ee baahina way jirtaa kolley waa ta aan soo sheegnay masaa'il alixraam masaanina qaacide ay meeshaa jirtay masaa'il alixraamo waxyaalaha caynkaas ee maxduuraat alixraama hadday xaaja timaado ruuxii muxrimka uga baahdo waa la imanaya laakiin fidyadii baa lagu yeelanaya markaa tanna wax diib leh oo dee bal matalan san oo kale ishiiba dawadeedii noqday ama taas oo kale hadday noqoto oo u baahdo ee wixii uu samayn laakiin fidyadii baa korkiisa ah fidyaa meesha imanaysa waa taasoo yaa taa waan soo ogaana waxaa kaloo culimmada isku waafaqeen ruuxii muxrimka ahaa ishiisa ee hadduu indhaku hadduu mariyo aan wax udgoona lahayn haddii uu isagu u baahan yahay markaas oo kale inay iyadna u bannaan tahay wax fidyo inaanay korkiisa ahayn ee laakiin hadday dhacdo waa xaaja taas zino waa isqurxinunbuu u marinayaa ee ruuxii xaajiga ahana muxuu ahaa ashcasu akbar saa ilaahayba maalinta carafo u odhanaya eega unduruu ilaa cibaadii ja-uunii shacsa hubra jamca ashcasu akbar sifada xaajigaa ashaacisu tafilba weeye haddaba dee zino weeye tani hadduu uba matalan u marsado zino oo kale ee qolooyin culimada ka midoo diiday oo manciyo le sifadii ahayd inuu ashcas aqbara yahay meesha kaba saaraysaa manciye way jiraan haddaan idhaahno waa mamnuucna markaa fidya kaba iman bay noqon ee qolooyinna karaahun bay ku tiriyeena xad taxriim may gaadhsin waa sida shaafici iyo qolooyin kale matalan kolleyna fidya ma ka imanaysaa mise kama imanaysa labada qowl bay kala raacaysaa waa marka ay ziino loo marsado wuxuna aanu diib lahayn hadduu diib leeyeda hadal kale maa dee iyada taa fidyadii baa imanaysa wxisiina indhakuushii loo marsaday wax udgoonana maba lahaa bal taas baa makaraha mise waa mamnuucba fidyadna labadaa qowl bay kakala radibmaysa laakiin wixii xaaje ah iyadu taasi waa ta aan leenahay shay banaan buu noqonaya laakiin hadduu diib waxaan leeyahay fidya iman de haddii kalena dee dhibaatamama jirteen baabu jawaasi kasilmuxrimi badanahu wara'sa wuxuu u baabaysan yahay ruuxii muxrimka ahaa maydhitaankii uu maydhayay jirhkiisa iyo madaxiisa oo hadduu dee janaabo ka maydhanayo ixtilaam kuba yimi taasi waaba waajib bay kuma tahay haddii laakiin bal tanaduf ama qabowsi ama isnadiifin uu maydhanayo iyadna banaanida ay banaan tahay bal taas buu baabkeedii yahay وxadثna aبوبكر بن أbي شhيبة وعمر الناqd وزهyر بن حرب وqتيبة بن سعيد qالوا xadثna سفيان بن عyynة عن زيد بن أسلم xا وxadثna qتيبة بن سعيد وhذا xadيث lfdiga soo socdaana waa lfdigii qتaybة qolada hore lfdigood mah عن مالك بن أنس فيma qرئa عaليه عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبدالله بن حنين عن أبيه عن عبدالله بن عباس والمسور بن مخرمة أنهma اkتلفا sanadka cid imaka cusubi asal ahaan ma jirto waa dadaynu hore usoo maray zayd ibnu aslam iyo labada nees dhalay ibraahim bn cabdillaahi bni xunayn iyo abihi cabdillaahi bni xunayn waa nin mawaalidii reer bani haashim kaba mida kol mawla bni cabaas ba ay idhaahaan ee waxa ay yihiin waa taabicin saddexdaasbo saddex taabici baa israacay oo midkoodba ka kale kaba warinayo ibraahim bni cabdillaahi bni xunayn iyo abihi cabdillahi bni xunaynna xaafid bn xajar dabaqa keliya ka dhiga dabaqada saddexaad buu ka dhigay bal waktiga geeridooda walo aanu helaag u dabdin in cabdillahi bnu xunaynna wuxuu kaba dhigaa inuu yaziid ibnu cabdilmalik khilaafadiisii ama imaaradiisii bilowgeedii uu dhintay de markii cumar ibnu cabdilcasiis dhintay buu qabtay boqoliyo kowdii markuu dhintay waa dabada kaasun buu qabtayba waa bilowyadii markaa boqolkiibu waxaa yari weydaartay ka kalena wuxun buu ka dhigaa bacdalmia walow aanu dabdine malaa in dabaqada marka la sheegayo dee laba noo isdhalay say isku dabaqa noqonayaan ayaaba dhici karta in ay istidhaahaane inta badan dabaqada culimadu waxay eegeen waa xagga sanadka sanadka da-da inta badan waa la isku dhawaaday lakiin waa xagga sanadka oo labadan shaksi hadday sanadkii ku siman yihin sheekhe kaley wada leeyihin ama sheekhe isku dabaqa ayay wax ka wada qaateen marka isku dabaqay noqonayaan isku dabaqay noqonayaano kolley taas baa ee imanka inuu dabaqo keliya ka wada dhigoba markaa keenteen wuxuu markaa idha taabcan can abihi can cabdillahi bni cabaas walmiswari bni makrama imanka can cabdillahi bni cabaasi walmiswari tani maha sida dee lafsiyada hore canta hore ay noo horeysa waa imaam malik can zayd bn aslam buu ka warinayaa isaguna can ibrahim bni cabdillaahi cabdirahimna can abihi buu kaba warinaya halkan arinku ma aha can cabdillahi bni cabaasin walmiswar ibni makrama anahuma اkhtilafa wuxuu ka wariyey cabdillaahi bni cabaas iyo miswar ibni makrama inay iskhilaafeen macnuhu waxay noqon uu u joogay markaas isagaa goobjoog ahaa khilaafkoodna isagaa inoo soo naqlinaya iyo waxay isku khilaafeen waa can qisati ama can sha'ni cabdillahi bni cabaas walmiswar ibni makrama wuxuu markaa warinaya cabdillaahi bni xunayn waa cabdillaahi bni cabaas iyo miswar ibni makrama isna saxaabi yaroo aabihina saxaabi yahayba ah waxa weeye in de waa hadduu waxoogaabu ka yar yahay un cabdillahi bni cabaas in cabdillahi bni cabaas waa saxaabi yare qisadooda iyo sha'nigooda maxay ah annahuma اkhtilafaa iyagoo ada jooga muxrimiin bay ahaayeen markaa lagu soo socdaa madiinana waa laga yimi inay iskhilaafeen bil abwaay meesha abwaa la idhaha atii casharadii kawan ka horreeyey baa labwaa inooguba sugnayd waana halkii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh hooyadii ay kuba aasnayd markaa mar iyagoo halkaa jooga ee miiqaadkoodna way soo dhaafeen dilxulayf waa muxrimiin bay ahaayeen ayaa dee masalay ka dee wada hadlayeenoo waxay isku khilaafeen oo labadooda way iskhilaafeen waxay isku khilaafeenna waa kan faqaala cabdullahi bnu cabaasin baa wuxuu yihi yaksilu lmuxrimu ra'sahu ninka muxrimka ihi madaxiisa uu maydhaya oo ruuxii muxrimka ah inuu madaxiisa maydho gacantii marmariyo dee waana suurtagaltima inay go-aane bal taas baa waxa weeye way u banaan tahay waqaala lmuswar muswar ba wuxuu yihi laa yaqsilu lmuxrimu ra'sahu kollaytu ka dhaqaaqayeyna ee kollay ibnu cabaas cilmiguu hayay cilmigaa isagu ma hayn miswar malaa isaguna wuxuu egun dee inay iyadoo tima in la gooyaa ruuxii muxrimka aanay u banaaneen kollay gacantan la marmarinayo maydhitaankiina ay wax ku gu-i karaan jaanibkaasoo mee madaxiisa ma maydhayo dee ibnu cumar baa laga soo naqliyay inuu janaabo inuu ka maydho mooyo madaxiisa inaanu biyomarsiin jirin bal laakiin dee siday noo soo socotay rasuulka ilaahay waa maydhayo wax dhiboo ku suganni ma jirto aabihiiba kolkol de waa taas intay markaa ay dee dhulkaa had iyo goor sanad kastana waa soo xaji jireen ibnu cabaas baa soo naqliyo kolkol dee isagoo inuu meelaha biyaa leh hadduu doono inuu galo uu dhex geli jiro uu quusi jiro kolkol ibnu cabaas ogan jira makaale aan ku tartano keena u adkaysi badan biyaa inuu ku hoos jiro inta bal matalan tacaala ubaatika fil markaa ma xagga bal ninka dee intuu ku baada noqonayo keena bal xaggaa u badsadee inta aan weli madaxa soo saarin ay ka badnaanayso inta ka kale oo ujeedadu waa la iman jiray aabihiibe ibnu cabaas lakin ibnu cumar baa taa laga soo naqliya adigu taasay iskuma khilaafeen markaa kolley iskhilaafkii waa munaadaro masale cilmiya saxaabadna hadday iskhilaafado midkood qowlkiisu ka kale xujo kuma noqonayo xujadu wuxuu noqonayaa marka khilaaf jirada naskii kaas baa xujadii noqonaysa waana sida masaladan dhacday marka wuxuu yihi cabdillaahi ibnu xunayn faarsalani ibnu cabaasin baa wuxuu ii diray ilaa abi ayuba alansaariy oo isna la socday oo hakdigii kaba mid ah isna muxrima ayuu ii diray waa saxaabigaa jaliilkee dee rasuulka ilaahay buu gurigiisa ku dayay waqtigii hijradii as'aluhu xaal aan weydiinaya can dalika bal xukumkaas iyo inuu maydhi karo muxrimku madaxiisiyo in kale ayaan weydiinayay fawajadtu wuxuu baaban helay yaktasilu isagoo maydhanaya bayna alqarnayni laba qarni dhexdood kuba maydhanaya oo su-aashuu u socday arrintii ficlan isagoo wixii maydhanaya unbaabu la soo kulmay alqarnaynna waxa weeya waa ceelasha oo kale iyo ama waxaan labada dhinac laga dhiso ama qori laba qori oo lagaba taagay ha noqoto ama dhisba haba noqotee hadhowna dee qoriga kale ee dowriska iyo waxaas ama deliga waxa weeyaan lagu soo jiidayo dee gudban labadan la saaraya ama waa labada dhinacune dee taagane bal matalan marka loo baahdo in dee lagu soo saarayo bakro iyo giraan wax lagu soo saarayo ee hareerina way dhisayihin dushiina qori kaleo la dhigayaa bakradii ama giraantiina kaasaa lagu xidaya soo saaraysa biyahoo kale ama dowliskii lagu soo jiidayay labadaa dhinac baa la yidhaha haddaba laba dhinac ma laha dee isagoo uu ag taagnaa un ceelkiina ayuu dhexdooda ku maydhanayay marana waa loogu asturayay walxal wa isagu yastatiru isku asturayo bihawbin maro qaala wuxuu uhi fasallamtu calayhi waan salaamay waqtigaa uu maydhanayay buu salaamay faqaala wuxuu uhi man haada wa ayo ruuxan ila hadlayaa isalaamay faqultu waxaan yidhi ana cabdullaahi bnu xunaynin cabdullaahi bnu xunayn baan ahay arsalnii ilayka waxa ii kaa soo diray cabdullaahi bnu cabaasin as'aluka xaal aan ku weydiinayo kayfa kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam yaqsilu ra'sahu inuu bal sii rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh madaxiisa u maydhi jiray anigoo ku weydiinayo taasuu ila soo diray walxaala huwa muxrimun bal rasuulka ilaahay markuu muxrimka yahay ee uu madaxiisa maydhayo si uu maydhi jiray marka hore ma maydhi karaayo waa maydhi karaayo ma maydhi karayo su-aashoodu ahayd waxaana muxtamila suurtagal ah inuu cabdullaahi ibnu xunayn su-aashii ku tasarufay oo dee markii hore waxay ugu soo direen waxay ahayd bal ka waran oo ruuxa muxrimkii ma maydhi karaya madaxiisa mise ma maydhi karayo laakiin markuu soo arkay arkayba isagoo maydhanaya ee hadalkaasi muxrimku madaxiisa ma maydhaya su-aashii meeshii bay kaba baxday si haddaba aanu u laabminun oon u odhanun uu maydhanayay isagii baa madaxiisii maydhayey ee uu faa'iido labaad ula laabmo ayuu weydiiyey kayfiyadii seebaha ruuxii muxrimkaa markaa uu madaxiisa maydhayo eynayma lahaa imaka ma maydhaya waaba kan isagii maydhaya waana muxrim waxaan banaanayna muu sameeyeen ee see ayuu u maydhayaa ruuxa muxrimkii madaxiisa markaasaa muxuu sameeyey fawadaca abu ayuba abu ayuub baa wuxuu dhigay yadahu radia allahu canhu yadahu gacantiisiibuu calaa sawb maradii oo dee qarinaysay ilaa madaxiisa qarinaysay ayuu gaabiyey oo gacantiisibuu saa u dindhigay markaasoo fada'da'ahu ma maradiibuu yar dee hoos u dhigay xataa badaa lira'su ilaa madaxii muuqday waayo waa asturnaa maradan baa dadka kaba qarinaysay dee waxyaalo kaloo dhinacyo dhexdooda uu joogay oo janabiyal matalan beer oo qarinayo asturaya gees kalena way jireen haddaba si u arko ayuu maradii hoos u dhigay markaa waxaa muuqday intii kale umay muuqane madaxii abu ayubbaa u muuqday sidaa muuqday uma qaala wuxuu li insaanin yasubu insaan kaloo dee kolley isaguna wixii ay ahayd inaan laga arag shaksigae cawraha way asturnaayeen hawba haugu shushubayabe insaan kale ayuu ku yihi oo ugu shushubaya biyaa usbub bal ku shub madaxiisiina wey fasaba calaa ra'si madaxii buu biyii kuba shubay uma xaraka ra'sa biyadayh madaxiisii buu dhaqdhaqaajiyey waa timihii madaxiisa ayuu gacmihiisii maaha madaxi waa shacra ra'si ayuu gacmihiisii ku dhaqdhaqaajiyey faaqbala bihima xaggan horuusan ugu soo jiiday oo uu soo qaabiliyey timu xaggan uu soo kaxeeyey waa labadii gacmood wa adbara dibna waa u kaxeeyey macnaha madaxii oo dhan buu ku caam yeelay waa dhaqdhaqaajiyey si ay biyo u gaadhaan oo biyo ay ilaa guntii u gaadhaan timii buu xaggan hore usoo jiiday ama gacmihiisii dibna waa u kaxeeyey un uma qaala wuxuu yihi haakada ra'aytuhu salى اllahu عalيه wasalam yafcalu saai adi aragtay ayaan arkay isagoo rasuulka ilaahay samaynayo isagoo muxrima taas buu yihi bal xadiidka dariiqiisa inoo hortana waan gaadhayna oo kan xadaثana isxaaq bn ibrahima وacaliي bn khashrami qaala waxay dhaheen labadoodaas أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا بن جurayج قال أخبرني زيد بن أسلم بhda الإسناaد وqاaل isناadkaas waa intii ka dambeysay ibrahim iyo cabdالlahi iyo dee taas waxaanu yihi isagu laakiin riwaayadiisa ciise ibnu yuns maya ibnu juraj riwaayadu zayd kaba warinayey ina markii hore sufyaan ibnu cuyeyna zayd ka wariye faamara min alibraar weeye uu mariye weeye abu ayuba abu ayub yadayh labadiisii gacmood buu calaa ra'sihi jamiican madaxiisa oo dhan waa jawaanibtii madaxiisa oo dhan buu gacmihiisii saa ugu dhaqdhaqaajiyo o u mariye calaa jamiici ra'sihi jamiicani dee waxa waya labadiisii gacmood oo dhan ayuu calىa jamiici ra'si madaxiisa dhammaantii mariyey faaqbala bihima waadbar markaasuu ku noqday oo dee cabdillaahi ibnu xuneyn baa noqday ibnu cabaas iyo miswar oo halkii joogu u noqday arrinkiibuu u sheegayo faqaala miswar waa insaafkiisii miswar baa markii dee uu naskan ogaaday baa muxuu yihi libni cabaasin laa umaarika abadan laa umaarika kulama doodayo kulama murmayo abadan weligeyba khalaas cilmigaagii baa muuqday taas baa muuqday marka anigu dib aan kuula murmaya ma jirto masaa'il ama masale diineed kugulama murmayo kulama doodayo bal xadiidka ta inoogu sugani waxa weeye kolley waa baabku wuxuu u baabaysnaayo ruuxii muxrimka ahaa u maydhanaya tanaduf ha u maydho iyo tabarud ama isqabow ama dee maydhigii waajibkaa kaasi isagu waajib baabuu noqonayo hadalkama taagne madaxiisiina waa maydhayaa oo gacantiibuu xataa timihii marinaya laakiin dee siay culimmadu yidhahaan si dabacsan oo aanay dee baltimo ku googo ahayn ha mariyo marka hadduu si rifta iyo dabacsani kuba sugan yahay oo u mariyo ee wax iska go-aan waxaa iska go-ay eenu isagii dee u qastin taas kolley fidya ugama imanayso taas ugama imanayso waxaa ama iska daatay ama dee maritaankii laakiin aan xoogga lahayn iyo waxyaalaha kuba yimi waxaa kaloo ku sugan buu leeyahy qabuulu khabri waaxid nin keliya ay darteen nin keliya xadiidkii u keenay waa kuwan aqbalayna dee kol hadduu ruuxu siqa yahay khabarkiisi waa la aqbalaya taa nusuusta iyo waaqacaadka kuba yimi aad iyo aad bay uga badan yihiin cinda صaxaabana in la aqbalo khabar waaxid agtooda wax mashhuur ka eg waxaa kaloo kuma sugan oo muhima marka iskhilaaf yimaado waxaa lagu kala baxaa waa nas macnaha labadii صaxaabi hadday isqabteen oo ay iskhilaafsan yihiin midkoodna qowlkiisu ka kale xujo kuma noqonayo cinda الاkhtilaaf kolleyna اkhtilaaf marka ay noqoto ama khilaaf meeshii jiro aqwaashan hebel baa yidhi hebel baa yidhi hebel baa yidhi gaar ahaantiisa xujo markaa ma noqonayso qowl qowlka kale xujo kuma noqonayo waxaa lagu kala baxaa ee dee doodiina goynaya laguna kala baxaya ee xujada noqonaya waa naskii dee nas markuu yimaadana ijtihaadkiiyo qiyaaskiiba faraha laga qaadaya waayo dee ciddii ijtihaadkooda ku tilimaya ruuxa muxrimkaa timaa go-ayo ma maydhanayaan kol haddii nas yimi dee ijtihaadkaasi ama qiyaaskaasi qiimo ma yeelanayo waxaa kaloo inooguba sugan ruuxii tahaaro qaadeen waa ruuxii weysaysanaya ma maydhanaya haddii la salaamo inaan basi kuma sugnayn waayo isagoo maydhanayu salaamo dee kitaabkaynu hore usoo maray umu hani maalintii fatxu makay ahayd inay u timi rasuulka ilaah maydhanayo weli waayo faadimana ay mara ugu asturaysay tihi waa umuhani waana salaamtay rasuulka ilaahina salaamtii waa ka qaaday oo deeta ay tihi haddana dee cali bay ka ashkatoonaysa ilahay min anigu ammaan geliyey oo dadkii dee dumaashiyadeedii ahaa ayuu doonaya inuu dilo ajarna man ajartiya umuhani rasuulka ilaahay kuma yidhi laakiin wuxuu leeyahay sheekhu bikhilaaf iljaalisi cala alxadad ruuxii kaaniyo waxyaala ufadhiiya kaa lama salaamayo uu ka duwan yahay waxaa kaloo kuba sugan dee ruuxii dahaaradii waa loogu shushubayey isticaana horaynu masalada usoo maray haddaanu ruuxu u baahnayna waa laga roon yahay inuu isagu dee tiisa dhamaysto ayaa roon laakiin waa khilaaf alawla unbay kaba cabiraani xataa karaahay maka halkana kol hadii xaaja marka aanay jirin de waa laga roon yahay laakiin taas arrinkan ah maydigiina waa taa imaka aan soo sheegnay waxaa bal matalan haddii uu dee saabuun iyo waxyaalaha ku maydho dee culimmada horena sidri iyo khadna macale qatilkiiyo waxyaalahaasay soo qaadaan madaxii laguga maydho haddii aan timo ku googo-ayaa jirin iyo waxyaalahaasna wax fidyo uga imanaya ma jirto waanay u banaantay dee allahuma saabuunta haddaan dee carfi udgoon oo la yidhaaho waa diib aanay lahayn oo diib laguma tiriyo diib lagu tiriyo aanay ahayn kolley bacd alculamaa ayaa kaba dhiga madaxoo lagu maydho qatiliyo wax lamidi inuu fidyo keenayo waa abu xanifiya malikii qowlkoode laakiin de waxa weeye kolley waxna soo xoogeynaya ama xujo uu markaa u noqonaya halkan ma jirto waana kan rasuulka ilaahay madaxiisii maydi jiru saxaabiga ina inoo sheegay inuu gacmaa marmarin jiray oo waxa weeyaan weliba uu wada gaadhsiin jiray oo dee kolley waa suurtagal ruux timo weyne ina wuxun kaba go-aanin bab ma yufcalu bilmuxrimi idaa maata wuxuu u baabaysan yahay maa yufcalu wixii lagu samaynayey ilmuxrimi ruuxii muxrimkaa idaa maata oo ruux ixraamkii ku jira ama xaj ama curmuro weli aan taxalulini hadduu dhinto maxaa laga yeerayaa waa kafantiisii iyo wixii kuba tacalluqsanaa taaba weeye bal taas buu baabkeedii yahay waana xadiis keliya laakiin waa xadiis duruqa xoogaa ayuu yeelanayaa oo baabka dhami waa xadiis keliya bal markan qeybta hore dee yar sharaxno ayaan duruqdana israacin doonaa biidn illahi tacaala xdثna abubكر بن abي شhaybة qال xadثna سفyاn بن عuyaynة عan cmr عan سacيid بن جubayr عan iبn cabاsi رadي الlه عanهma عan النabiي صلى الlه عليه وasلم eg cmr بن dinaar weeye camarkan سfyaan بn cuyayne kaba warinaya marka can النabiي kara halkani ma aha عan iبn cabاsi رadي الlه عanهma عan النabiي waa dee nebigu kaba warinayay inuu nebiga taasoo nebigii baa le arrintaas saasaa dhacdae waa rasuulka ilaahayna xadiidkiisa inoo dambeeyo waa can sha'ni nebiyi oo dee waa can qisati nebiyi sala allahu alayh wasalam isagoo rasuulka ilaahay shu-uuntii iyo axwaashii kaba warramaya muxuu ibnu cabaas yidhi khara rajulu nin baa dhacay min baciirihi raaxiladiisii ama neefkii geel ahaaye uu fuushanaa ayuu kaba dhacay kollayna carafaan la joogay fawqisa luquntiisii ayaa jabtay oo inkasarad cunuquhu weeye ficilku kolley markanuu dee san oo kale uu yahay dee majhuulka isaga bineeyaan laakiin marka uu mutacadiga yahay waa caadi o waqastuhu iyo awqastuhu labadaba kolley dee badhna way nooga dambeeyaane bal iminka haddii dee cid kale lagu sifaynaye waqsigu waa inkisaaru lcunuq waa luquntoo jabta ninkii markuu hashiisii ama raaxiladii kaba dhacay ayay luquntii jabtay famaata uu dhintay halkiibu kuba dhintay waana muxrim faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh iqsiluuhu bimaain wasidrin iqsiluuhu maydha bimaain biyo iyo wasidrin caleen gob kuba maydha oo waa qatilkii waa sidii dee meydka kaleba waataynu soo maray in lagu maydhi jiray wakafinuuhu kafna fii hawbayhi labadiisii maro ee uu xidhnaa ku ixraamnaa kuwaasun ku kafna wax kalaba ha ugu darina walaa tukamiru ha qarinina ra'sahu ee waa muxrim camalkiisii waa u soconaya ee madaxiisiina ha qarinina ina ruuxa muxrimkiiba madaxa ma qarin jirin maxaa rasuulka ilaahay ku cileeyey fa ina allaha ilaahay yabcaثuhu uu soo saaraya yowma alqiyaamati maalinta qiyaama mulabiyan xaalu yahay isagoo labayk allahuma labayk le talbiyeysanaya waa xaaladaa uu ku dhintay iyo wixii uu ku dhintay baa lagu soo saaraya iyaday taasi shahaado ay u tahay fadligiisa iyo wanaagii uu kuba jiray وxadaثna aburaبيع الزهrانiي qaaل xadaثna حmاd عan cمr بن dيnاr وأyuba عan سacيid بن جubayr عan iبن cabاsi رadي الlه عanهma qال أنه qاaل bal xamaad ibnu zayd baa wuxuu maanta ka wada warinayaa camr ibnu dinaar iyo ayuub buu ka wada warinayaa horena waxaan usoo aragnay sufyaan ibnu cuyeyne xadiidkaynu camr ibnu dinaar kaba wariyey can saciid ibni jubayri can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala anahu qaal baynamaa waqti rajulu nin waaqifun uu taagan yahay maca rasuuli illaahi salى اllahu alayه wasalama bicarafata carafo uu la taagan yahay ula joogo id waqtigaa waqaca wuu dhacay min raaxilatihi laftiga baciirna waa tan hore usoo sheegnay in awrka iyo hashaba baciir uu ku dhaco ee khaas kuma ahan awrka khaas kuma aha waata halkan raaxilada laga cabiray labadaba waa noqdown qaala ayubu ayub baa isagu wuxuu yihi faawqasat inay camr indhiyo ayub baa xadiidka wada warinayo saciid ka wada wariye faawqasathu hashii ayaa intay riday bay dee luqunta ka jebisayba dee markuu dhacay buu luquntii ka jabay aw qaala amase wuxuu ihi faaqcasathu way dishay oo awqasahu de waa ta aan sheegayno waa u qisadii waa inkisaarulcunuq oo markay tuurtay ama uu kaba dhacay bay dee iyadii baa sababtii lahayd be ayuu luquntii ka jabay weeye ama aqcasathu macnaha qatalathu sariican weeye waa wacaas waxay dhahaan waa xanuun bay dhahaan adhigiyo intuu kuba dhaco markaaba ay naftu kaba dhacdo bal markaa waxa weye dhakso ayuu u dhintay weeyaan oo markii dee luqunta ay jabtay ayuu markiiba dhintay wa qaala camrun isagu camar wuxuu yihi fawaqasathu oo ujeeddadu intay ku kala dunya bal faaqcasathu haddaan iskaba reebno ayuubna wuxuu yihi awqasathu oo ficilkiibaa rubaaci ah in camarna wuxuu yihi waqasathu oo iyadna waa markan waxaan leenahay marka san oo kale uu mutacadiga yahay ah musama loo dee siiqadiibuu kuba iman laakiin marka uu laazimka yahay fawqisa ayay gaaliban yidhaahaan oo waxa weeyaanuno dee siiqo majhuul buu kuba yimaadaa macnahana waa inkasarat cunuqihi adigu luqunti waa lafdiga labadan cibaaro waana isla macnown fadukira dalika linabiyi salى اllahu عalيه wasalam arrinkaa iyo ninkan waxa ku dhacay ayaa rasuulka ilaahay loo sheegay faqaala wuxuu yihi iksiruuhu maydha bimaaءin wasidrin biyo iyo sidri waa caleentiisii ee ku maydha wakafinuhu kafna fii thawbayni laba maro kuba kafna oo laba maro iyadaa kuba kafna laba maro markii horena fii thawbayhi baydo kolley labada maro waa labadiisii une walaa tuxaniduhu xanuud haw marinina xanuud horaynu janaa isugu soo maray waana nooc qiibka kaba mid oo waxyaalo la isku dardayo meydka un loo isticmaalo kaas bay xanuud odhanayeen oo waa akhlaaq min tiibin weeye waa wax isku jiroo tiib ah oo meydka un gaar ahaan loo sameeyo ama loo isticmaalo haddaba waa wax udgoon ee ruuxii muxrimka ahna ixraamkiisii baa ninkani haba dhinto mukalafnimadii ha kaba baxe laakiin wixii uu ku dhintay baa lagu soo saaraya camalkii baaqi buu uba yahay ee xanuudkii iyo tiibkii ka ilaaliya weeye san madaxiisaba aan loo qarinayn walaa tukhamiruu ra'sahu madaxiisiina ha qarinina markaa ixraamkiisiiba baaqiya weeye wixii markaa muxrim uu iska ilaalin jiray oo diibkii ahaa iyo madax la qariyo idinkuna ka ilaaliya weeye isagu dee maanta ficlu leeyahy ma jirteen qaala ayuba ayubbaa wuxu uhi isagu riwaayadiisa haddamaha in isagu xaggiisa leeyahay ee waa sanadkiibuu ku warinayaa ayub wuxuu kaba warinayaa deeba masalan saciid ibnu jubayr can ibni cabaas camr ibnu dinaarna isagu la siman yahay isna saciid buu kaba warinaya can ibni cabaas ibnu cabaasna rasuulka ilaahay lafdigiisi iyo xadiidkiisi buu inoo soo noqonayaa markaa wuxuu yihi isagoo dee warinayo oo sanadkii rasuulka ilaahay ay tahayna kalaamkii faina allaha yabcaثuhu yowma alqiyaamati mulabiyan waa sababta looma madaxiisa aan loo qarinayn sababta xanuudka looga dhowrayo weeye looga dheeraynayo in loogu marinahayn maxay tahay waa tacliile fain allaha ilaahay yabcaثuhu soo bixinaya yowma alqiyaamati mulabiyan xaaliya isagoo talbiyeysan waqaala camru ama camr ibnu dinaar laftigiisu muxuu ahaa fain allaha yabcaثu yowma alqiyaamati yulabi manaa wax allo waxay ku kaloodayen maxaa jirta waa ismiyo ficilun mulabiyanna waa dee ismigaa aan xaalaynay yulabina iyaduna waa ficilkan ama jumladan iyaduna xaalo dhacaysa un waaba taa wax kale waa lafdiga un waa idagu ilaalintii badnayd iyo ixtiyaadkii badnaayee muslim weeye waxaa yar buu deeta usoo kala celiyey si uu inoogu kala saaro alfaadahoodiina uu dabdiyo u kala sooco ruwaadda alfaadahoodii de waana shay uu cinaaye iyo ihtimaam weyn sheekhu u leeyay san hore usoo maray bal weli duruqda qaar baan wadaynaa intaynaan duruqda dhammayn baan xadiidka kusoo yar laabi doonaa axkaamtiisa وxdثnي عمر بن ناqب قال xdثnا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال نبعت عن سعيد بن جuبير عن بن عabاس رضي الله عنهما eg halkan أيوب waxaa ka warinaya إسماعيل بن إبراهيم ama إسماعيل بن culya maxaa أيوب ay noqotay inuu yihi نبعt waxaa layga waramay cidii u warantayna meeshii ma jirto oo ma joogto عan سعيد بن جuبير سعيد بن جuبير baa laiga waramay oo markaa tan de waa siiqo keenaysa inqiطaac ama kala go meeshii inuu jiray sanadkii ayuub iyo saciid cidi ay u dhaxayso cidina weliba aan la magacaabin oon la sheegin can ibni cabaasin radia allahu canhuma riwaayadii hore ee ayuubaynu soo marayna ee xamaad ka warinayeyna waxaa iyada mayji iyo dee riwaayaadka kale ee saxiix bukhaari iyo keyrkiiba dhacay xamaadna riwaayadiiba ah macan ayuub can saciid ibni jubeyrin can ibni cabaasin waa iyadoo sanadku uu mutasil yahay xidhiirsan yahay kala go-aanu jirin kolley markaa muslim riwaayadan dambe wuxuu keenay waa caddayn uu inuu si u caddeeyo iskhilaaf dhacay alaa marka la eego calaa ayuub ayuub xadiidkan sidii uu wariyay baa iskhilaaf dhacay oo mutasilnimona waa lagaga wariyo uu yihi can saciid ibni jubayr dee sidana waa kan ismaaciil ibnu ibraahim kuba warinaya ee nubeet laakiin de culimmadu waxay leeyihin imaka halkan riwaayaadkii kalena way inoo yimaadeene aan ahaynba riwaayaadka imika ayuub aan ahayn sida kuwa camr bnu dinaare sanadkii mutasil ku yahay riwaayaadka xamaadna bukhaari iyo muslim iyo riwaayada xamaad can ayuubna way dhacday iyadoo mutasila waxaana dee culimmada yidhahd marka la eego ayuub xertiisii iyo asxaabtiisii xamaad waa ninka ugu mudan weeyaano ismaaciil ibnu ibraahim iyo xamaad ibnu zayd markay isku khilaafaan xadiis xadiis ayuuba kolley rujxaanta waxaa la siiyaa oo la horeysiyaa taqdiimka yeelanaya xamaad ibnu zayd baa taqdiimka yeelanaya riwaayaadkii kalena way waafaqsan yihiin marka iskhilaafkaa uu inoo caddeeyey muslim inay jirto ayuub ay xaggiisa kaba timi uun mooyaane asxaabtiisa isku khilaafeen mooye laakiin tarjiixa maxaa yeelanaya sanadku inuu mawsuul yahay inqidaacna aanu jirin duruqtii kalena way noo caddaynaysaa markaa wax ishkaali ma jirto wax cilo xadiidkii maka lagu cilaynayaana ma jirto dee intan yar waa la cilayn karaa laakiin xadiidku waa kaa inoo sugan عن سعيد عن ابن عباس أن رجuلا مiنba كان ahاa واaقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم والxaل waa محرم ninku u محرم yahay فذكر نحو ma ذكر حماad عن أيوب wuxuu markaa sheegay إسماعيل بن إبراهيم حماad بن زaيد أيوب wixii uu ka wariyey wax lamid ah وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما قال أنه قال أقبل رجل ninbaa soo qaabilay oo yimi way xaraaman waxaa adigu kolley xaraaman iyo xaraamun labadaba nusqooyinka muslim way dhacday nusqooyinka intooda badan xaraaman baa dhacday nusqooyinka barhkoodna xaraamun baa dhacay markaa markaan eegna naxwo ahaan ee aqbala rajulu xaraamu maca الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam iyadu waa wejkii dee toosnaayo laqbadiisa iyo si kastaba waa caadi waa kaa qawaacidii waafaqsanaa oo markaa maxay noqon aqbala waxaa soo qaabilay rajulu nin ninkoo xaraamu muxrim weeye muxrim ah maca الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam oo dee uu la yimi oo carafuu laba yimi waanu la joogsadayo fakarna can baciiri min baciiri laakiin marka ay tahay xaraaman kolley habaya waa wax yar ee iyaduna dee waxay ku tawjiyaan culimadu xaraaman in la xaaleeyo waxaana jirta dee xaaladu nakira way noqotaa sax hataa ajrumiga iskadaa kutubta waaweyn saaxibulxaalku dee waxay dhaha laa yakunu ilaa macrifatan saaxibulxaalku macrifuu noqdaa nakiro ma noqdo oo nakiradii laakiin isagaa nakiro noqday makana markaa ishkaalkaasaa imanayo haddaan xaraaman waana say nusqooyinka intooda badan yimaadeena aan xaalayno saaxibuxaalkii oo rajul waa nakiro xaalada shardi arrinteednoo taamaya inuu saaxibuxaalku inu macrifayn laakiin de waa wax yar oo iyadaba kutubta naxwada inooguma suganoo calaa qila haba yaraadee inay nakira ka timaado ama saaxibuxaalku isagoo nakiraa dee la xaaleeyo waa wax iyadna qilo ku yimaada tii baan kuba xambaaraynaa markaan iska xaalaysana maxaan odhanayna aqbala waxaa yimi oo soo qaabilay rajulu nin xaraaman xaala kownihi muxriman markaa xaaliya isagoo muxrimah ayuu maca nabiyi salى اllahu alayh wasalam fakara min baciiri neefkiisii raaxiladii uu fuushanaa ama neefkii geelaa uu saarnaa buu kaba dhacay fawuqisa waqsan macnaa luquntii buu kaba jabay famaata wuu dhintay markiiba faqaala rasuul الlahi salى الlahu عalيyه wasalam igsiluuhu bimaaءi wasidrin waalbisuuhu sawbayhi labadiisa marown huwiya walaa tukhabiruu ra'sahu madaxiisa ha daboolina oo ha qarinina fainahu yaati ywma اqiyaamati yulabi maalinta qiyaama ayuu imanayaa isagoo talbiyeysanaya ayuu imanayaa xadiidkii weli waa inoo socon doonaa waana xadiid keliya un baabka waxaa ku sugan alfaada ziyaadaha oo inoo dambeeyaana way jiraan halkan madaxiisa ha qarinina waxaa inoo soo kordhi doono wejigiisana ha qarinin oo dee bal taasna inoo dambayso bal umuuruha inoo dambeeyena iyada axaadiisan ama riwaayaadkan maxaa inoogu sugan ruuxii muxrimka waa riwaayaadkani waxaa inoogu sugan inoo faa'iideynayaan ruuxu muxrimka ahaa hadduu dhinto isagoon weli taxalulin uu dhinto ixraamkiisii xukmi ahaan waa u baaqi walow aw mukalafnimo ka tego onu mukalafba ahayn waa u baaqi waxaana rasuulka ilahi baaba xadiid kale ku yihi addoon kastaba waxa lagu soo saaraa wixii uu kuba dhintay xaaladan baa lagu soo bixinayaa marka taasi maxay keenaysaa wax makhiida wixii laga dhowri jiray ama uu iska dhowri jiray markaa uu isagu noolaayo uu muxrimka ahaa markan la kafnayo ama aaskiis iyo wixii waa laga dhowraya marka shay makhiida sida qamiisiya wax looma gelinayo madaxiisii lama qarinayo tiib ama wux udgoon waa tan xanuude looma marinayo taas weeye waana tan imaka xadiidkan riwaayaadkiisa kala duwan nooguba yimi sidaa xadiidkani uu keenayana waa sida madhabka shaafici iyo axmed ibnu xambal iyo isxaaq ibnu rahawi iyo qolooyinka kale iyo ahl xadiid qowlkooda ayin halkan waxaa jira kolley labada madhabood ee kale waa maliki iyo abu xaniifa labada imaam iyo dee aimadii madhabtooda ayaa waxay ka dhigeen kol haddii dee ruuxani mukalafnimoba uu ka baxay xukunkii ixraamkii waa dhammaaday marka wixii ruux nool lagu samayn lahaa baa lagu samaynayaa taasi laakiin xadiidkani iyaga qowlkooda radin buu u yahay kolle waxaa loogu cudurdaarayaana imaamyadaas dee naskan sariixaan haynaaye ta loogu cudurdaari karaa un waasay bacd almalikiya bay yidhaaheen in aanay naskani ama xadiisyadani agtoodii aanay ku sugnaanin inay riwaayaadkani soo gaadhin ama aanay agtoodii ku sugnaan taas baa adigu loogu cudurdaarayaa ee laakiin dee markaa waxa ay tahay xujadu kol haddii nas lahayo rasuulka ilaahay qowlkiisii lahayo ee laa qowla liaxadin maca qowli rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam kol haddii rasuulka ilaahay qowlkiisi joogo ama ilaahay qowlkiisii axad qowlkiisii markaa ictibaar ma yeelanayo isagii macduur buu ku yahay xataa ijtihaadkiisaas ajrigii ijtihaadka waa loo sugaya ajrigii ijtihaadka waa leeyahay oo waayo axad a'imada matbuuciinta kaba mid ah ee ilaahay maqaamkaa siiyey magacaa weyn uba yeelay oo iyagu nas uu arkayo un ogaan u khilaafayaa ma jirto nas uu arkayo un ee kolla ama naskii baan soo gaadhin ama waxa weeye naskii baa u ar macnaha ka fahmin macnaha kama fahmina wax kale ama naskan baa naska loo caaridaya agtiisa kuma sugan oo uu kaba xoog batay waxyaalaha jira waa umuuro ibnu taymiya raximah llahu tacaala risaaladiisan qayimkee rafcu lmalaam can alaimati alcalaam uu kuba caddeeyo oo kollay asbaabo kala duwan baa keentay ama cudurdaar bay leeyihin kollay saddex arrimood buu kaba dhiga saddexaasaa qaybo kale sii yeelyeelata wax cudurdaar ay leeyihin ay ugaba tagaan laakiin markaa iyagii ha ka tageen iyagii macduurin ha noqdeene dadkii atbaacdooda ahaa naskii hadduu jiro iyagu cudurdaar ma yeelanayaan ninkii oo ma odhanayo waayo dee sheekiba ama imaamkii madhabta kuma teginoo ana kuma tegayo taas isagii naskii hagaag buu usoo gaadhay waana uu cadyahay hadduu isagu macduur hakani macduur ma noqonayo bal markaa waxaan leenahay nasku sidaasuu inooguba yimi taaba weyn xadiidku waa taa halkan wasiluhu bimaain wasadrina iyada dee ruuxa meydkaa marka la maydhayo waa kan rasuulka ilaahay amray in dee qasilka waa tan dee inaguba ayna caadada u leenahay bal masalan dee ay jirto kolley dee musumihiibaa saasbaa horena waan usoo aragnay in looguba maydhayo taas muxrimkiina aanay taasi isbedelahayn muxrimkiina isaguna wuxuu la mid yahay ruuxii kale muxrimkahayn jaanibkaas buu kulaba mid yahay waana sida iyada xadiidka inoogaba sugan qolayn manciya haba jireen be arrinta kale xadiidka kuma suganna ee waa kolley waan wada horreysiine qowlkan rasuulka ilahi uhi walaa tukhamiruu ra'sa madaxiisii ruuxa muxrimka ee nooli madaxa ma qarin jirin rag marka ay noqoto waana ijmaac bay ahayd marka uu dhintana madaxiisii lama qarinayo bal riwaaya ay noo soo socotaa wejigiisana imaka halkan madaxun baan haynaa taas baan laba sugaynaaba bal imaka waxyaalaha inoogaba sugan xadiidkan eedaan dib loo marinayo taas iyo waxyaalaha umuurahaas baa imaka xadiidkan taa inoogaba sugan waana dalaalo waadixaan leenahay وxdثna cبد بن حmayd qال أخبرna محمد بن بكr البرsاني qال أخبرna بن جurayج qال أخبرnي cمر بن ديناr أن سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبل رجل حرام وتنق نصدا هلكن وعادي أقبل رجل حرام حرام نوى محرمه وي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله وحديث كم الأوامد غير أنه قال وحري فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا إن لفظ روحه فإنه يأتي يوم القيامة يلبي وأنا إسلام معنا وحل الصواب حين مالت القيامة يسوى تلبية سن وزاد وحن السيادية يسوى هلكا ويا مركي هوري عمرو بن دينار ابن جريج بكوري ابن جريج عيسى بن يونس بكوري ورنيه إما لكن ابن جريج كان ويا محمد بن بكر البرساني بورنيه يسوي الزيادية هلكا لم يسمي سعيد بن جبير حيث خر سعيد بن جبير مو مقعابين أو meeshii uu ku dhacay ee markaan markan uu dhacay halkii la joogay halkay ahayd oo macnaha laakiin dee riwaayadii hore aynu kusoo aragnay inay carafa la joogay وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا مما أوقصته أي ridday ay luquntada ka jedisay raaxilatu waashiisi macnaa uu ka dhacayo markaasuu deeta luquntii kaba jabay والxaal wa muxrimun isagoo muxrima فmاaت uu dhintay فqاaل رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم اغسلوه بmاء وسدr وkfinuه في ثوبyه ولاa تkمirوا رأسه ولاa وجهه intan baa riوaaيadan inoogu soo korodhay oo ruuxii محriمka ahaa ee dee dhintay inaan saan madaxiisa loo qarinahayn wejigiisana loo qarinahayn oo wejigiina inaan loo qarinahayn faإنahu يبcaث يوم القيامةi ملبيana waa تacliilkii aynu soo maray وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما حا فحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا بل انتانا متى قال أبو بشر مرر هوري بصائر بن يدين حفظين كلام وين يالتان magaciisana waxaan soo sheegnay jacfar ibnu iyaas in la yidhaah jacfar ibnu abi waxshiyana waa dee kunyadii aabihii ee jacfar ibnu iyaas la yidhaah abu bishrin waana ninkan saciid ibnu jubayr wax ka wariyo husheymna in badan uu kaba wariyo waana ninkii laakiin maxaa dhacay halkan oo sharaxa imaka iigu sugan nawowi raximah llahu tacaala inuu yidhi abu bishrin hada huwa alcambariyu ninkani waa ninkii reer cambar magaciisana weliid ibnu muslim ibnu shihaab baa la yidhaah waana nin taabiciya jundub ibnu cabdillaahi buu wax ka wariya muslimna waa la gooni noqday biriwaayata can abi bishrin oo markaa bukhaari lama wadaagsan waxaanay dee abi bishrigan buu leeyahy waxaanay isku waafaqeen tawsiiqiisa waa arrin kollay yar waxaa hadalka ugu horeeyey imaam nawowi imaamkii isna kitaabka sharaxee qaadiciyaad saaxibu ikmaal ilmuclim ayaa ugu horeeyey bal laakiin dee waxa weeyaan mizi oo kale xaafidkaa weyn taxfatulasharaf muu soo dhigan ninkan oo dee saciid wax ka warinaye xadiidka wuxuu usoo dhigtay inuu jacfar ibnu iyaas yahay bal muslim mustakraj uu leeyahay oo abucawaano nin la yidhaaho musnadkiisa oo kaleo mustakraj kitaabkan u ah waxaa kuba sugnayd inuu ninkani jacfar ibnu iyaas yahay bal labadan imaamee nawowi iyo qaadiciyaad saa haba yidhaaheene waxaan leenahay waxa daahira waa ninkaa saxiixayna ku sugan waana jacfar ibnu iyaas ninkaa saciid ibnu jubayr kaba warinayay ee dee qolooyinkaa kaleba ay sheegteen ayna ay kuba sheegeen laakiin arrintan imaam nawowi halkan kuba sugan qaadiciyaadna sharaxiisa ku sugan kolley waa wax nadar ku sugan yahay taasi waa xagga abu bashir can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana rajula nin baa kaan ahaa maca rasuuli llaahi salى اllahu alayه wasalam muxriman xaalu yahay ama dee wuxuu ahaa rasuulka ilaahay maciisu ahaa xaala kowni muxriman fawaqasathu naaqatuhu famaata faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alayه wasalam iqsiluuhu bimaaءi wasidrin wakafinuuhu fii hawbayhi walaa tumisuuhu tumasuuhu baa hita lade kale minta wax lagu farxiya ma jir tumisuuhu biطiibin wax diibaha marinina ولا تخمروا رأسه مdحiisa qarinina فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا isagoo ملبdo تلبيdku de ml waa صفadii markaa mdحiisu lahaa horaynu usoo marnay تلبيdko waa markaa ay xrام weliba ku raagayaan ayay timahooda wax dee isku dhajiya si aan boodhkiyana u gelin injiriya waxaasna aanay ugu dhalan mudday de xrاaمkaa ku baaqayin ayay marin jireen oo rasuulka ilaahi waataynu soo maray inuu markaa uu soo baxo xajkii usoo baxayba talbiidkaa uu laba yimi oo waliba malab buu mariyey madaxiisii timi markaa way isku dhegeenoo way isqabsadeenoo dee taasoo kale taas baa talbiid la yidhah in wax adigu dee saas oo kaleo keenaya isku dhegid ama taasoo dee yar saa'ilkaas adigu kolley ah in waxa weeye waxaa dee isku dhejinaya madaxii la mariyo ama malab ha noqoto ama wax kale haba noqoto taas baa talbiid la yidhah waana calaamo ixraam bay ahayd markaa tii kalun bay laba mid tahay oo macnaa waxaa lasoo bixinayaa isagoo xaaladii uu ku dhintay ah ixraamkiisa sifadiisii leh ayaa lasoo bixinaya dee talbiidkani uu kaba mid ahaa taas baa macnuu yahay وxadثnي أbو كاmل فضyل بن حuseين بن الجحdري qال xadثnا أbو cawاnةa عن أbي بشhر عن سعيد بن أbو cawاnةan aan sheegaya ninkan imankana aan sheegaya mسند kale ama msتkرج kalema kaas a nin dambe أbو cawاn oo dee mslim kaba dambeeye kani waa kan sheekyada hore atباع taaبعinti وضاح بن cabdاللahi عن أbي بشhر عن سعيد بن جuبير عن iبن عabاس رضي الله عنهما أنa رaجuلا وqصه بعيr nin baa waxa riday oo luqunta ka jebiyey neefkiisii geelaa uu fuushanaa wahuwa muxrimun maca rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalam faamara bihi rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu amray an yuqsala bimaaءin wasidrin walaa yumasa diiban inaan diib la marin walaa yukhamara ra'suh madaxiisa aan loo qarin fainahu yubcaثu ywma اlqiyaamati mulabilan وxadثna mحamed ibn bashari وabubakr ibn naaficin qaala ibnu naaficin akhbarana gundar قال حdثnا شعبة qال سمعت abا بشر يحdث عن سعيد بن جuبير waa xadيiث keliya un سعيد بن جuبيرna xadيiثkii wey عن iبن cabاس ee inta kale ay seer bedbedeleysa un أنه سمع بن عabاس رضي الله عنهma يحdث أن رaجuلا أtى النبي صلى الله عليه وسلم والxاaل هو محرم فوقعa min ناaqته فأقcصته way dishay markiiba معنaa qtlته صريعا wey o de markuu luquntii ka jabay ayuu markiiba dhintay فأmر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وصدر وأن يكفن في ثوبين ولا يمصب طيبا خاariج الرأس isagoo madaxiisu baxsan yahay oo madaxiisa aan la qarinahayn madaxiisiina inaan la qarin ee uu ka baxsanaado kafantii wey qاaل شhuعبة ثuمa xadثnيi bه baعda ذaلika شhuعبaa leh y waxaa u waramay abu bشhri markii hore intaa dabadeed baa wuxuu igu waramay isagoo yihi khاariج رأسه ووجه وبعda markii hore wuxuu ka xafiday khاariج رأسه mar danbuu xadiiskii kaba maqlay ayaa muxuu yihi khaarijun ra'su wawajhu madaxiisa iyo wejigiisuba ay kafanta ka baxsan yihiinba fainahu yubcaثu ywma اlqiyaamati mulabila xadaثna haarun ibn cabdالlahi qala xadaثna ascuud bn caamiri can زuhayri can abi zubayri qaala samictu saciid bna jubayri yaquulu qaala bnu cabaasi radي اllahu canهuma waqasat rajula raaxilat anaa waxaa ridoo luqunta ka jebisay nin hashiisii ama raaxiladiisii والحاaل huوa mعa رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم فأmرهم رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم أن يqsiلوه بmاءi وصدr inay ninkii u maydhaan oo sidaa dee meydka kaleba loo maydhaya loo maydhayaa ruuxii محriمka ahaana weliba inqasilkiina waa loogu maydhaya wa an ykshifuu wجه wejigiisana inay marada ka qaadaan oo kafanta aanay gaadhsiin xasibtu qaala وrأسa waxaan u malay inuu yihi iyo madaxiisaba فإنه يبعث يوم القيامة والحال هو يهل يهلna بمعنى يلبس oo dhawاaqayo تلبية ku dhawاaqaya lasoo saari وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنه قال كان مع النبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل nin baa aha rasuulka ilaahi maci fawaqasathu naaqathu famaata faqaala الnabiyu salى الlahu عalayه wasalam iqsiluuh walaa tuqaribuu ha u dhoweynina tiiban wax udgoon walaa tuqaduu wajahu wejigiisana ha qarinina fainahu yubcaثu waa lasoo bixinayaa yulabi xaalu ya isagoo talbiisanaya baabku waa inoo dhammaaday inta kale o dhan waxaan soo aragnay ee meeshii waxaa jira uun markii hore madaxiisa ayaan la qarinin bay ahayd ruuxa muxrimkiina madaxa ma qariyo raggii weeye dumarku iyagu way qarinayaan wejigiiba alfaadahan iyo riwaayaadka dambe inooguba soo biirayn bal markaa halkan kolley waxaa dee kaba horeeya culimadu maxaa uu yahay ruuxa muxrimkaa ee raggaa dumarku iyaga exraamkooda waa ku idhaa wejigooda ama dee dumarka exraam ulmar'ati fii wajiha wejiga ma qarinayaan bal matalan raggii oo kale madaxii ma qarinayaan oo horeynu usoo marray waa taa dee cumaamad iyo wixii koofiyad iyo wixii madaxa waxa la saaraba inaan loo banayn oo ama aan loo ogolaynba intaase wejigii maxaa xukumkiisu yahay kolleyna xukumka markan uu muxrimku nool yahayba ayuunbay ka dhalanaysaana umuurta dambe imika halkan inooguba sugan madaxa waxaan waa dee ijma way isku ijmacsanyihin taxriimkiisa xagga wejiga oo kale malik iyo abu xaniifa iyo waxay leeyihiin madaxiisa oo kale weeye iyaga marka taa la idhaaho ishkaal baa iyaga madhabkooda imanoo marka horeba ruux hadduu dhinto xraamkiisa waa go-ayaayo marka dambe waxay ka dhigan tahay dee madaxiina lama qarnin wejigii lama qarnin waa taa leenahay naski waa khilaafsan yahay laakiin inta la nool yahay dee bal wejigii marka la idhaaho xadiidkan way waafaqsanyihin markaas oo ruuxii muxrimka inaanu wejigiisii qarin lakiin halkan shaafici oo kale iyo in badanoo ahlucilmiga kaga mida waxay dhahaan laa ixraama fii weji ixraam wejiga ninka ku sugani ma jirto macnaa inuu daboolo waa leeyahay kolena bacd asaxaaba sida cusmaan ibnu cafaan iyo rag leh waa wax laga soo naqliyo cusmaan la arkay isagoo dee wejigiisa qarinaya madaxiisa ma qarinayne wuu kuna kulul yahay dariiqaan dee xajkana la joogo wejigiisa uu qarinayo oo kale bal markaa iyagu waxay idhahaan qolooyinkaasi haweeneyda un bay waajib ku tahay wejigeeda muujintii e laakiin ninka madaxa unba inaanu qariyo inuu dee qariya ay xaaraam kaba tahay ama wejigii waa qarin karaa iyada marka haddii taa la yidhaaho dee waxay noqonaysaa arrinkana inay taa kaba ratibaan bal adigu qolooyinka taale waxay leeyihin xadiidkan riwaayaadka badankoodu ra'si bay ku yimaadeen riwaayadan dee wejgu aabey barhkood cileeyaan ama wax qariiba kaba dhigaan ama nooc shuduud staadaha bayhaqi iyo rag lahoo kale laakiin waxaan leenahay xadiidka duruqda nisan dee waxa weeyaan waa duruqda inoo sugan duruqdii xadiidkana kuba yimi ee jamaaco ahlxadiidna san san muslimna uu saxiix yeelayaa nasaa-ina waa saas oo kale haddii imakaan san ku sugno aan la cilayn lafdiga wax lagu cileeyaana me ma jirto kolley iyada taa lagama fursanayo inay noqoto walow bacda asaxaaba iyo in badan ahlu cilmiga ka midii ay qowlkan aanay dee taa kuba tegin in la idhaha ruuxu markaa muxrimkaa sida aanu rag marka uu yahay madaxiisa u qarinayn baan wejigiisana u qarinayn marka wejigiina ma qarinayo dee marka hadduu dhinto isagoo muxrima uu dhintona wejigiiyo madaxiiba lama qarinayo kolleyna waa waxaa imaka nasku inoo keenayo ama daliil inoo keenayo weeye waanay jiraan si aan leenahay madhabka oo kale iyo in badan xataa bayhaqi iyo kalaan buu kuba leeyahay lafdiga wejiga iyo ziyaadadiisa iyo waxyaale laakiin waxaan leenahay waa sidii imaam muslim iyo keyrkiiba ay saxiix yeelayaan waa ziyaado ama saxiixa saa daraaddeed labadiiba ama madaxi iyo wejigiiba marka la nool yahayna waxa weeyaan lama qarinayo haddii u ruuxu dhintana isagoo muxrimo uu dhintana kafantii lama gaarsiinayo wallah subxana wa tacala ala aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk allahuma zidna